xarunta qaramada midoobey ee magaalada new york waxaa haatan ka socda kulan ay qaramada midoobey ay ka leeyihiin arrimaha soomaaliya kulankaasi ayaa xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobey waxay warbixin ka dhagaysanayaan ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobey ugu qaabilsan soomaaliya nicholas k master key oo kulankaasi kaga qayb gelaya khadka fideoga la yska arko ayaa wuxuu ka hadlay xaaladda guud ee soomaaliya gaar ahaan siyaasadda ammaanka iyo rajada iyo weliba warwarka laga qabo gaadhista higsiga cusub ee labada kun iyo lix iyo tobanka waxaa kaloo goluhu ay warbixin ka dhagaysanayaan mamaan sadiiqo oo ah ergeyga gaarka ah ee soomaaliya ugu qaabilsan ururka midowda afrika islamarkaana ah madaxa howlgalka amisom ee soomaaliya shirkaasi oo haddaba weli socda waxaa warbixintan kooban inooga diyaariyey maxamed colaad xasan mahadsanid sara masarkiyi ayaa hadalkiisa ku bilaabay walaac iyo rajo isku dhafan oo uu sheegay inuu ka qabo xaaladda soomaaliya masarkiyi ayaa ka hadlay mushkiladda siyaasadeed ee soomaaliya ka taagan iyo dib u dhaca dhismaha dowladda looga fadhiyo inay horay u qaado tubta gaaris deg deg ah oo ku wajahan qorshaha labada kun lix iyo tobanka waxa uu sheegay in soomaaliya ay u baahan tahay in dhinacyo badan laga caawiyo oo aan la dayicin kaalinta gargaarka bani aadnimo
markaan eego sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka waan ku faraxsanahay werwarna wuu ihayaa waan ku faraxsanahay oo maxaa yeelay sanadkan waa sanad go-aan laga gaadho haddii iyo weliba sida ay soomaaliya ku noqon karto waddan midaysan xasiloon oo federaalna ku dhisan waan ka werwarsanahay maxaa yeelay caqabadahana hor yaalla waa kuwo muuqda waayo dib u dhac uu sii socdaa waxa uu nagu keeni karaa saamayn ka xun sii sanadkii hore master key ayaa ka hadlay qorshaha higsiga cusub ee soomaaliya ee sanadka labada kun lix iyo tobanka iyo dib u dhacyada jira ee walaaca ku haya qaramada midoobay
sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka waa inuu noqdaa sanadka fidinta iyo hirgelinta nidaamka federaalka qorshaha higsiga ee dowladda soomaaliya ee sanadka labada kun iyo lix iyo tobankana weli waa sidiisii wakhtiintii qorshaha ayaa si weyn ugu soo gaabatay sababo ay ugu wen yihiin mushkiladihii siyaasadeed ee soo noqnoqday waxaan doonaynaa inaanu ka dhabayno wixii aan hindisnay sanadkii labadii kun iyo afar iyo tobankii gaar ahaan hanaanka hirgelinta maamul goboleedyada oo aan xoojino kuwa dhisan kuwa dhimanna aan ka shaqayno sidii ay u dhismi masarke ayaa ka hadlay sida uu u arko xaaladda soomaaliya gaar ahaan xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya ee ka shaqeeya magaalada muqdisho iyo intii halkaasi uu ku sugnaa waxyaabihii soomaalida uu la kulmay uu kala kulmay iyo aragtidiisa ku aadan waxa uu soomaaliya ka filayo
inkastoo ay caqabado waaweyn ku gudban yihiin dariiqeenna haddana waxaan qabaa dareen aan ka qaatay dhammaan soomaali kala duwan oo aan dalka oo dhan kula kulmay dareenkaasoo ah in horumarku yahay labada mid si deg deg ah in loo gaaro oo u baahan suuragalna ah waxa uu sheegay master key in kulan looga hadlayo arrinta higsiga cusub ee soomaaliya ee labada kun lix iyo tobanka ee lagu wado inuu ka dhaco muqdisho bisha may ee soo socota uu fursad u yahay wax ka beddelka haddiiba loo baahdo sida diyaargarowga iyo horumarka ku socdo si aan uga dhabayno buu yidhi hirgelinta qorshahan hor yaalla oo aysan uga dabamarin bisha sebtembar ee sanadka labada kun lix iyo tobanka qadka taleefonka la yska arko waxaa sidoo kale golaha warbixin kooban siiyey mamaan sidiku ergeyga gaarka ah ee soomaaliya u qaabilsan ururka midowda afrika islamarkaana ah madaxa howlgalka amisom ee soomaaliya
sanadkii labada kun afariyo tobanka ciidamada amisom iyo kuwa xoogga dalka soomaaliya waxay qaadeen laba howlgal oo guul ku dhammaaday howlgalkii lagu magacdaray goorgoor iyo kii badweynta indiya waxaana labada howlgal looga qabsaday al-shabaab lix iyo toban magaalo marka laga soo tago ka xoreynta al-shabaab ee magaalooyinka waxaa ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ay suurtogeliyeen in dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed iyo dib u heshiisiinta la gaarsiiyo meelo ka baxsan magaalada muqdisho kulanka oo weli socda ayaa xubnaha golaha iyo mas-uuliyiinta kale ee qadka taleefonka la ysku arko kaga qayb qaadanaysa ay ka wada tashanayaan si gaargaara sida ugu habboon ee wax looga qaban karo arrimaha soomaaliya iyo waxa beesha caalamka la gudboon ee horyaalla sanadkan labada kun shan iyo tobanka mahadsaned maxamed colaad xasan oo warbixintaasi nala socotiinaya halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington